haddaaban kugu horreysiyo waxaa la yidhahdaa fikiradan suufiye unbaa la yaqaanay laakiin maxaan ku idhaahdaa islaamkan ka duwan suufiyada soomaaliya wuxuu ka soo galay la yidhaha masar sacuudiga suudaan culimmadii xaggaa tagtay wax soo baratay ayaana keentay sax miya ma qaladba see wax uga jiraan bismi illah walxamdulilah wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin sidaynu ognahay islaamku waa diin wasatiyo iyo dhexdhexaad iyo xag jir aan ku dhisnayn wamaa jacalnaa calaykum fi diini min haraj wax bini aadamka dhibaato ay ugu jirto dhinac kastaba ha ahaatee islaamku ma qabo yasiruu walaa tucasiruu bashiruu walaa tunafiruu nabigu haddii calayhi salaatu wasalaam laba amar ladoor la doorsiiyo oo midkood qaadan la yaado midka sahlan buu qaadan jiray haddaan wax xumaani hayna ku jirin masla islaamku aslan sidaas ayuu ku dhisan yahay marka afkaarta qaarkood mabtana xataa suufiyada ka soo qaado suufiyada iyo wixii afkaar kaleeto oo noocaasi jira waa wax wakti dambeeta uun yimid islaamku islaam buu ahaa wax suufiye la yidhaahdo ama salafiye la yidhaahdo ama muxuu ahaa ma ayna jiri jirin islaamku kulligii waa isku mid islaamka ilaahay uu soo dejiye weeye ina diina cinda allahi alislaam marka magacyadan tadeeto waa magacyo waktiyaal kala duwan oo dambe yimid mid walibana duruuf mucayana ayuu ku yimid masalan suufiyada ka soo qaad waxay yidhaahdaan markii oo dadka islaamka ay ka yari fogaadeen oo xaggii siyaasadii iyo maalkii iyo xaggaa loo batay ruuxaaniyadaas iyo taqwadii iyo qulubtii jilicsanayd iyana la waayay ayaa suufiyada waxay yidhahdaan dadka qulubta waa in laga daweeyaa marka wax qalbiga taaban haya oo dadka adduun jacaylka iyo baawar jacaylka iyo waxaas ka soo joojinayay ku fikireen markaasay xagga taqwada iyo aakhiro iyo ruuxaaniyada xaggaasay dadka u rareen marka way fiican tahay laakiin waxaa meesha ku jira islaamku waa wax wada jira waa quwad wada jira waa nidaam wada jira oo nolosha meel walba ka taabanhaya oo meel la khaas aan ku ahayn meella aan ka tegaynin weeye waa garta in waad sii wadi doontahay horta diinta soomaaliya ma waxa ku faafiyaa la dhihi karaa suufiyada mise waxay aada u faaftay waktiga loogu yeero waktigii baraaruga islaamka kadib horta soomaalida kolka diintu diintu sida aan u sheegay bay kolka horeta usoo gaadhay oo cahdigii saxaabadii iyo ayay soo gaadhay iyadoo aan suufiye iyo salafiya waxaasoo dhani ayna jirin ayuu islaamka soomaaliya soo gaadhay waana meelihii ugu horreeyay islaamku ku faafay adduunka ayay ka mid ahay marka markii dambeeto kolkii hadda magacyadan aan sheegayno xaggooda loo dhaco suufiyada ayaa soo horreysay khaasatan kolkii caalam alislaami dibudhaci uu ku dhac oo xaggii siyaasadii iyo adduunka hogaamintiisii iyo ay ka fogaadeen ayaa dhinaca ruuxaaniyaadka culimada ay isaga bateen intay siyaasadii iyo ummadda hogaaminteeda ay ka fogaadeen marka suufiyada waxyaalaha keentay taas ayaa ka mid ahay afkaartan deeto oo kaleeto oo hadda ay ka mid tahay salafiyadu iyada nafteedu wakti ayay timid markii dadku ay jawaanib islaamka ka mida ay ka fogaadeen kololka qaarkood oo xagga caqiidada nafteeda dhaawac uu ka yimid ayaa culimo ijtihaaday baa jirtay oo damacday islaamka maadaama uu tawxiidku iyo caqiidada saxahe saldhig ay u tahay in laysu dheeli tiro kolkii suufiyadii dhinaca ay u kacday ayaa dheeli baa dhacay oo dhinacii kaleeta ayaa laga leexday markaasaa deedna xagga caqiidadii iyo islaamka asaaskiisii in la saxo sidaas ayaa culimo badan ay ka shaqaysay culimadaa waxaa u horreeyay taariikhiyan yani raggii horeeta wax kamid ahaa sheekh ibnu tamiimiyaa kamid ahaa cusuurta dambeeya oo qaada dambeeta waxaa kamid ahaa raggi iyaguna dhinacaas ku soo baxay sheekh maxamed bin cabdiwahaab oo dhulkan kadeeta hadda wahaabyada lagu maqaamo ama sacuudigiiyo halkaa ka soo baxay raggaasaa kamid ahaa rag fara badan baa kamid ahaa kolkii dambeeta masr iyo meel walba way ku faaftay marka waxaa soo dhacay waxaa yimid salafiyo xagga caqiidada uun u go-an iyo suufiyo xagga ruuxaaniyaadka oo keliya u go-an oo markaa waxaa meeshii ka baxay islaamkii kaamilka ahaa ee iswada watay ee xagga ama qulubta ha noqoto ama xagga caqiidada ha noqoto ama xagga siyaasada ha noqoto ama xagga ijtimaaca ha noqote islaamkii kaamilka ahaa ayaa culimada waxay arkeen in uu dhaawacan yahay kolka islaamkii sidii u ahaa waa in loo faafiye baa layidhi halkaasa fikrada ikhwaan muslimiin halkaasay ka soo baxday waa garta ikhwaan muslimiinku ma salafiyay ahayn asalkooda ikhwaanulmuslimiinku waxa weeye salafinimadii iyo suufiyadii iyo islaamkii dhinac walba isagoo ka wata awooya mabda-oodu iyagu ma kala aha salafiyadu sida hadda loo yaqaanana ma aha ikhwaanku suufiyada sida loo yaqaanana ma aha ee suufiyadiina wixii wanaagsan oo dhan way ka wataan salafiyadiina wixii wanaagsan oo dhan way ka wataan wixii xag jir ahoo dhanna way iska tuureen islaamku siduu ahaa ee muctadilka ahaa ee wasadiga ahaa ee dhexdhexaadka ahaa ee aan dhibaatadu ayna ku jirin ba u qaateen marka ikhwaanku waka madadkooda waa saa waa gartay marka salafiyada xagga caqidada iyo dhinacaas ayay u dhaqaaqeen kolkaasa iyagiibaa sii qaybsamay oo qaybahan xag jirka ah ee wax walba kasii fogaaday baa kasoo dhex baxay suufiyaduna iyada nafteeda way qaybsantay suufiye fiican oo quluubta safaynaysa iyo suufiye iyaguna mutaarifiin ah oo waxaan iyaga ahaynba inuuna islaam ahayn u arka iyaguna halkaasi kasoo baxday ikhwaankuna islaamkii sidii ilaahay uu usoo dejiyey ayuunbay u qabsadeen culimmadiinnii ka soo laabatay sacuudiga masar iyo suudaan eed adigu ka mid ahayd horta casrigaas maxaad ku tilmaami lahayd xilligaas
casrigaasi wuxuu ahaa horta markii soomaalida dabaysha xorriyada iyo dowladnimo iyo xornimadeeda inay qaadato markay soomaalidu ay ku hawootay ayay soomaalidu baraarugtay waxyaalahay u baraarugeen waxaa ka mid ahaa in dhallinyaradu tacliin ay doonato maadaama tacliin kaafiya gudaha uuna ka jirinoo waddanka isticmaar diintaba la dagaalama iyo iyo luqada carabiga iyo ay uu jiray in dhulka carabta iyo dhulka muslimiinta loo baxo oo tacliin loo doonto oo laysu diyaariyo in cilmina la barto dawladda soo socotana muxuu ahaa dawlad fiican ay noqoto dad waxgarad ah ay hawadaasaa soomaalida gashay marka dhallinyaradii baxday ee masar u baxday ee sacuudi u baxday ee meel kaleetoo kala duwan ka baxda ayaa afkaarihii markaa jiray ayaa kusoo taaturay anigu masalan waxaan kamid ahaa dadkii sacuudiga tegay ayaan kamid ahaa laakiin iskoolada sacuudiga jaamacaadka iyo madaaris iyo waxaasoo dhan waxaa tacliimtooda gacanta ku ahya ikhwaanulmuslimiin oo weliba markaa xoog ku lahaa sacuudiga kolkii cabdinaasir oo ikhwaanka ula dagaalamo oo ikhwaankii wuxuu dilay iyo wax ka cararay ay noqdeen ayaa dadkii soo cararay ee faraha badnaa ayaa sacuudiga iyo meel walba adduunka tegay marka dadkaasaan ka faaidaysanay marka anigu intaan sacuudiga joogay ayaan fikrada ikhwaanka ku taasuray taariikh ahaan saddex iyo lixdankii ayaan ikhwaanka ayaan galay muxuu ahaa rag kaleeto oo wanaagsan oo sheekh cabdiqani iyo cabdiraxmaan faarix iyo ay kamid ahaayeen iyagu masar bay kasoo noqdeen oo iyaguna fikrada ikhwaanka mutaadir ku ah ee markaa isaga ah fikriga salafiga ah soomaaliya wax ka jira waxaa jiray jamciyada iyo jamci jamciyatu ansaar sunna almuxamadiya oo sheekh nuuruddiin cali colo allah u naxariisto oo madax ka ahaa salafiyada soomaalida qofka ugu horeeyey ee faafiyey ee urur u sameeyey sheekh nuur cali ee sheekh nuuruddiin cali cologu ahaa nacam waa gartay isaguna ma wuxuu ka mid ahaa culimmada sacuudiga joogta isagu sacuudi ma joogin laakiin masar buu tegey salafiyadu xataa masar aada iyo aad bay ugu xoog badnayd isagoo soomaaliya jooga ayuu fikrigaa qaatay oo sheekh hadda aana magaciisa aana ogeyn aana aana hadda xusuusnayn oo isaga sheekh u ahaa ayuu ka qaatay fikrigaas marka isagoo soomaaliya joogoon dibaddaba aadin buu fikrigaa sheekha ayuu qaatay oo ku ta'asuray kolkii uu masar uu tegeyna ee culimadii fikrigaa qabtay buu la xeeday oo si fiican uga dab qaatay sidaasuu ahaa sheekhaas anigu masalan waxaan kamid ahaa dadkii sacuudiga tegay ayaan kamid ahaa laakiin iskoolada sacuudiga jaamacaadka iyo madaaris iyo waxaasoo dhan waxaa tacliimtooda gacanta ku ahya ikhwaanulmuslimiin oo weliba markaa xoog ku lahaa sacuudiga kolkii cabdinaasir oo ikhwaanka ula dagaalamo oo ikhwaankii wuxuu dilay iyo wax ka cararay ay noqdeen ayaa dadkii soo cararay ee faraha badnaa ayaa sacuudiga iyo meel walba adduunka tegay marka dadkaasaan ka faaidaysanay marka anigu intaan sacuudiga joogay ayaan fikrada ikhwaanka ku taasuray taariikh ahaan saddex iyo lixdankii ayaan ikhwaanka ayaan galay muxuu ahaa rag kaleeto oo wanaagsan oo sheekh cabdiqani iyo cabdiraxmaan faarix iyo ay kamid ahaayeen iyagu masar bay kasoo noqdeen oo iyaguna fikrada ikhwaanka mutaadir ku ah ee markaa isaga ah fikriga salafiga ah soomaaliya wax ka jira waxaa jiray jamciyada iyo jamci jamciyatu ansaar sunna almuxamadiya oo sheekh nuuruddiin cali colo allah u naxariisto oo madax ka ahaa salafiyada soomaalida qofka ugu horeeyey ee faafiyey ee urur u sameeyey sheekh nuur cali ee sheekh nuuruddiin cali cologu ahaa nacam waa gartay isaguna ma wuxuu ka mid ahaa culimmada sacuudiga joogta
isagu maya isagu sacuudi ma joogin laakiin masar buu tegey salafiyadu xataa masar aada iyo aad bay ugu xoog badnayd marka isagu masar buu tegey laakiin inta uuna masar uuna tegin nafteeda intuuna masar isagoo soomaaliya jooga ayuu fikrigaa qaatay oo sheekh hadda aana magaciisa aana ogeyn aana aana hadda xusuusnayn oo isaga sheekh u ahaa ayuu ka qaatay fikrigaas marka isagoo soomaaliya joogoon dibaddaba aadin buu fikrigaa sheekha ayuu qaatay oo ku ta'asuray kolkii uu masar uu tegeyna ee culimmadii fikrigaa qabtay buu la xeeday oo si fiican uga dab qaatay sidaas uu ahaa sheekhaasi waa gartay marka waxaad marka idran risaa salafiyada sheekh nuur cali colow iyo siday u faaftay iyo fikradihii kale iyaguna siday u dhasheen fikradaa sheekh nuur cali colow oo muxuu ahaa salafiyada weliba aada u yare xoog badneed ama lagu tilmaami karo nooc tatarufa ayaa ku jiray waa isaga ayaa khayr allaha siiyo soomaali ayaa isaga ka bilaabatay markii dambeetana dhalinyaradii dhulka carabta iyo dadka muslimiinta oo xataa sacuudigu kama yahi tagabaa fikradii xoog u qaatay khaasatan wixii burburkii soomaalida iyo dhibaatooyinkii markii ay jireen baa dibadda aada loogu baxay fikriga aad baa loo qaatay salafiyada sida aan kuu sheegay sida ay tahay iyada nafteeda salafiyadu waa magac caam ah laakiin salafiyadiisa laama sii kala yeelatay oo mid sidii ay kusoo baxday ee macquulka ee fiicnayd ah iyo mid kaleeto oo xag jira oo dhibaatooyin uun ay keeneen ayay jiraan marka qaybtii sheekh cali sheekh nuur uu faafiyey dabcan saasay ahda waa saldhigii markii dambeetana way faaftay oo jamaaca jaamacaadkii carabta iyo dadkii tegay oo dhan baa ayaa fikriga ayaa soo qaatay markii dambeeto waa ka fikrigaa salafiga waxaa ka dhashay kolkii dambe waxaa hadda laga cabaadahayo oo dhan ayaa ka dhashay waxaa kamid a masalan takfiirka waxaa kamid a hadda nimankan dagaalama waxaa kamid a dadkan dadka leynhaya ee dadka oo dhan dilahaya eed og tihiin magac kasta ay leeyihiin qaacida ha lagu magacaabo wax kasta ha lagu magacaabe waa fikriga takfiirigaa wey fikriga takfiiriga kaas wey halkaasu ka dhashay marka jamciyadda jamciyatu ansaar oo sheekh nuur cali colow miyaa ahayd xarakadii ugu horreysay ee qaab urur ahaan oo u dhisan ee islaamiya ee waddanka ka dhalata lixdankii wixii ka dambeeyey jamciyo yacni hab jamciyadeed u dhisan oo urur lagu magacaabo waxaa jiray qolo la odhan jiray raabital raabita alislaamiya iyo la odhan jiray oo shariif maxamuud marya dheer sheekh la odhan jiray iyo sheekh cali xaaji yuusuf iyo laakiin urur saasa ma una ahayn waxaa kaleeto oo jiray tajamucaad iyaguna ansaaruddiin iyo la odhan jiray wadaado iyaguna iska digriyo iyaguna urur saas looguma tilmaami karo laakiin urur hab leh oo idaaro leh oo maamul leh oo muxuu ahaa islaami ah waxaa ugu horreysay waxaa ugu horreysay jamciyatu ansaar sunna almuxamadiya ayaa ugu horreysay marka hore iyaga ayaa ugu horreeyay marka waxaan rabaa inaan kusoo laabto salafiyada waan sii wadi doonaaye culimmada salafiyada taabacsan fikirka salafiga keliya ma ahayn culimmadii ku xooganayd xilligaasi soomaaliya ee adinka iyo fikirka ikhwaan muslimiinka ayaa kaga xooganaa ayay dadka qaar dhahaan midka salafiga ah marka bal taa horta wax yar iiga sheeg iyo sida salafiyada aad u arkayseen xilligaa salafiyadu aragtida ay ikhwaanku ay ka qabaan innaga innaga qaybaheenna yacni maarata ikhwaankuna ay ka qabaan waxaa weeye salafiyadu haddii ay ka dharbeesho oo ayna lahayn xagjirnimadan tadeeti iyo tatarufkan iyo ayna lahayn ee qadaayaadka caqiidada uun si caadi ay u cilaajinayso wax dhibaato ahoo ay leedahay ma uu jiro laakiin mushkilayadu waa marka laabahaa gasho oo xag jir ay noqoto oo salafiyadii ila yaqiinadoteeda ay ka tagto marka waxaan anagu u aragnay ikhwaankuna ay u arkaan salafiyadu haddii ayna xagjirnimadaasi ayna ku jirin oo qaybaha laga soo reebo dacwadii islaamka qayb ka mid a inay faafinhayaan oo oo caqiidadii ay saxhayaan inkasta oo ay qaybo kaleeta ay ka tegi jireen hadda wax waliba wuu isbedelay oo salafiya aljihaadiya iyo wax wala wax oo dhan waa isku qarsan yahay in la kala soocsoocaba dhibaata a ku jirta laakiin maadaama caqiidada uun ay ka shaqaynayaan dhibaato kalena ayna keenaynin ee qaybtaasi qayb muhima oo islaamka asaaso ayaa u ahaa wixii ka dhimanna ikhwaanka ayaa kaamil yeeli jiray oo islaamka laamihiisa kaleeto iyo habkiisa iyo nidaamkiisa caamka oo dhan dhalinyarada intay qaataan iyagoo caqiidadii soo akrista ayaa ikhwaanka soo geli jireen wax kaleeto oo dhibaatihina mayna jirin marka muxuu ahaa fikriga ikhwaanka haddii aad muxuu ahaa aan usoo noqono soomaali sida uu ku bilowday waxaa ugu horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii jamciye la sameeyey oo munadamat naxda alislaamiya la odhan jiray fikriga ikhwaaniga ehe khasmiga ee soomaaliya halkaas munadamadaasa ugu horreysay waxaa la asaasay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii waxaa mas-uul u ahaa oo madax ka ahaa sheekh cabdiqani sheekh axmed ayaa mas-uul u ahaa oo madax ka ahaa aniguna ku-xigeenkiisa ayaan ahaa oo naa'ibkiisa ayaan ahaa marka waxay ahayd munadamo islaami ah oo magacaa leh oo fikriga ikhwaanka ku shaqaysa wayna shaqayn jirtay ilaa inqilaabkii caskari aha uu ka yimid oo axsaabtii kolkaas la wada tirtiray lagama degay tallaabadii u horreysay ee muxuu aha fikri ikhwaanigaah sidaas ayuu ahaa markii dambeetana way tatawurtay oo waxay ku soo baxday islaaxda hadda la yaqaano ayaa ku soo baxday waa gartay islaaxna waxaa la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii sidee bay islaax uga dhalatay annahda bal taarikhdaa waxay iga fahansay waxay uga dhalatay annahda sida aan kuu sheegay kolkii afgembigii uu dhacay nahda iyadoo kolkaas dabcan afgembigu wuxuu dhaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii ayuu afgembigu dhacay xarakadana waxaa la sameeyey muxua muradamatu nahda waxaa la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii laba sana udhexaysa soo maaha waa cumri yar marka laakiin cumri mubaarag ahoo fiican bay lahayd oo aad bay u shaqaysay muddadaa yar kutubta yacni muxuu ahaa islaamiga ahee xooggale ee soomaaliya ku faaftay meel kastana intii muradamadaasi ay jirtay ayay waddanka soo gashay oo muradamadaasi ayaa soo gelisay iyadoo sidaas oo muradamadii weli ayna cagaha si fiican isugu taagin waa kii inqilaabka u dhacay oo askarta waddanka ay qabsatay waa kii axsaabtii la wada xalliyey xarakadiina halkaasay gashay marka raggii yaraa ee markaa ku jiray nin la xidhay iyo nin dibadda u cararay iyo nin dhuuntay oon waxbaba qaban karin bay noqdeen marka kolkii dad kamida munadamadii nafteedii kamida kolkii dabadda ay u baxeen waxay istuseen in fikrigii lasoo nooleeyo oo kolkii horeeto xataa magaca ikhwaanka ma ayna wadanin munadamatu nahda le magac wata magacii ikhwaanka oo ikhwaanka xubin ka ah kolkaana munadamata nahda ma ayna ka ahayn ikhwaanka caamka ahee adduunka xubinka ma ayna noqonin oo cumri ay kaga noqoto ma ayna gaadhin marka waxaa lagu fikiray xarako xoog leh oo waddankii qadaayaadkiisa iyo dhibaatadiisa wax ka xalisa oo fikri islaamiyahoo saxa oo ikhwaane wadata oo dhaqdhaqaaqa adduunka ku xidhan in la sameeyo sidaas ayaa dhalinyaradii muxuu ahaa muradamatu nahda ama ku jirta ama ka dab qaadatay kolkii dibadda isugu tagta saasay ku fikirtay sidaasayna ku soo baxday islaax haddaan waxyar ku laabto marka salafiga intaan lasoo gaarin alislaax waxaa jiray urur kale oo jamciyo kale oo iyaduna salafi ahayd oo layidhaha al ahli jamciyadda al ahli la yidhaahdo ma waxay ka dhalatay iyadu jamciyatu ansaaru maxamediya miyay ka dhalatay maadaama ay salafi ahayd mise meel kale unbay ka soo baxday jamciyatu al ahli horta al ahli waxay ahaayeen dhalinyaro fikri isugu tagtay laakiin hab tandiim sida tandiimka loo yaqaano hab tandiim ma ayna gaadhin laakiin waxay ahayd xoog isku xidhmay oo fikri ahaan isugu xidhmay dhowr meelboodba bayna ka dabqaateen waxaa kamid ahaa meelaha ay ka dabqaateen kitaabkii sheekh maxamed macalim oo masaajidka cabdiqaadir xamar oo ku aqrin jiray intooda badan sheekhaas ayay wax ka dhegaysan jireen waxaa kaleeto oo ay ka dabqaateen munadamatu nahda iyo kutubihii ay faafinaysay iyo fikrigii ikhwaanka ahaana xoog bay uga dabqaateen weliba ee fikriga ikhwaankiga ah ayaa ku xoog badnaa eheliga fikriga ikhwaaniga ayaa kaga xoog badnaa ee fikriga salafiga ah fikrigaasa ku xoog badnaa marka dhalinyaro saa isugu xidhantay oo asxaab ah oo islaamka inay u shaqeeyaan mabda caama u wada qaba laakiin hab tandiim aan gaadhin ayay ahaayeen markii dambeeto oo tandiimaadku ay yimaadeenna waa kuwan seeto kala burburay oo salafiyo iyo ikhwaan ayay u kala burbureen wa waa gartay al ahlina waxaa la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii taariikhdaas anigu sidaas ulama socdo laakiin meelaha kolkii shabaabku baraarugoodu uu soo baxayay meelahaasay ahayd waa gartay waxaa marka la sheegaa in kooxda al ahli ay markii dambe culimada salafiga aada ugu janjeertaa inay xoog badan ku yeesheen isku dayeen inay ciidanka iyo hay-adaha dowladda inay dhex galaan ugu dambeynna sheekhii madaxda ka ahaa sheekh cabdiqaadir sheekh maxamuud uu noqday takfiir uu noqday bal taarikhdaa waxyar iga sheeg
markii horeeto ehelku sidaas ayuu ahaa meelihii kolkii horeeto ay ka soo unkumeen shabaabkaasi waxaa muxuu ahaa nin sheekahoo sheekh cabdiqaadir sheekh cabdiqaadir sheekh maxamuud adeer oo u ahaa oo hadda magaciisa aanan hadda xusuusnayn sheekh cabdikariim xirsig sheekh cabdikariim xirsigaas ayaa ehelku meelihii ka horeeta ay ka dab qaateen ayaa kamid ahaa oo isagaa shabaabka kolkii dambeeta ehel ku xoog badnaa isaga ayaa sameeyey markii dambeetana sheekhu sibuu iska noqday way ka tageen marka waddooyinkaa kaleeta ayay qaadeen ehelka shabaabkiisi kolkaas waxaa uu halyey u ahaa sheekh cabdilqaadir sheekh maxamuud fatra haddii la joogay oo afkaartana ay dhaldhalatay si ay ku timidba ehelkii qaybtii weliba xagga qiyaadada yana maaragtay amase madaxda u ahaa waxa ay galeen takfiir oo sheekh cabdiqaadir oo madax u ahaa ayaa takfiirka ayuu isaga iyo koox la jirta marka qayb soomaaliya oo takfiir qaadata waxaa u horreysay sheekh cabdiqaadir iyo raggii ka ag dhowaa iyo kooxahaas halkaasa takfiirku ayuu ka yimid takfiirkana oo fikradiisa waxay ka qaateen ikhwaankii la xilxili jiray ee masar ee tak fikriga takfiirka iyaga uu ka soo bilaabay iyagii naftoodii bay ka dabqaadeen waaya salafiga waan sii socon doonaa laakiin markii alislaax la sameeyey toddobaatan iyo sideeddii waxaan maqlay idinka laftigiina akhwaankii inaad isku daydeen culimmadii kale ee dhinacyadii kale ee salafiga ahaa sida jamaacatu islaamiya inaad isku daydeen inaad hal urur ku wada midowdaan laakiin ay suurto geli weyday sideeba wax u dhaceen fikradaas waa sax macluumadaas macluumad saxa weeye laano fikrada ikhwaanka asaaskeedu waxaa weeye in wax laysu keeno ummadana la jumciyo dadkana islaamka saxda laysugu keeno marka waxaan ku dadaalay in wax alla wixii saaxada ku jira oo dhalinyaro ah oo islaamka xamaas u haya hal meel laysugu keeno oo fikrada ikhwaanka laysugu keeno marka waan la xidhiidhay ikhwaankii kolkaas meel kasta ay joogeen ehelkii weliba gruubka ehelka ahaa ogow markaas weli fikrigan salafiga ah ee markii dambeeto dhalinyarada ku dhex faafay urur ahaan markaa weli uma soo bixin urur ahaan weli umuna soo bixin markii aan damcnay marka in dadkii la isugu yeero annagu waxaan ahayn koox yar oo uun ilaahay uu waafajiyey inay wax bilaabaan laakiin waxaan wax ku dhisaynay wuxuu ahaa qaacidada weyn ee kala baahsan ee muxuu ahaa wax isku xidhay una jirin caatifada islaamigana uu ku jirto inaan muxuu ahaa dadka baaxadda weyn aan muxuu aha soo gelino tandiimka oo qaacida u noqdo sidaas u ahaa marka kolkiiba xidhiidh fara badan baan ayaan samaynay qolyihii ehelka ku jiray oo weliba dhalinyarada islaax asaasay aada ay saaxiib u ahaayeen ama dhalinyaro islaax kamida nafteeda ayaa ehelka kamid ahaan jirta oo wax kala soconaya markaa ma jirin waan la xidhiirnay marka laba loo qaybsamay wax fikradii soo dhaweeya oo xarakadii soo gala oo kalkaaba nashaadkii bilaaba iyo dad xasaasiya ay ku dhacday oo yidhi maxaa markii horeetaba naloola socodsiin waayo waxaanan annagu bilowgeeda aanaan joogin marti kuma noqon karo saa u arkay kolkaasaa taasaa waxay ka dhalatay xanaaqa saas ah ayaa waxaa ka dhashay in dad ay ku fikiraan ikhwaankii waa la inooga horreeyay inana maxaan samaynaa oo kolkaasi waxay ku heshiyeen salafiye inay sameeyaan iyadaa markaas suuqeedu uu yaro xoog lahaaye marka fikriga salafiga ah naftiisu ee dhalinyaradu ay sameeyeen maseyrkaa iyo xamaaskaas iyo diidmadaa islaax ay diidahayeen buu ku dhashay sidaas u ah waa garta marka wixii ka dambeeyey aasaaska alislaax fikirka salafiga waddadu qaaday iyo raggii ku jira waxiiga sheeg waddadu qaaday dabcan muxuu ahaa waxaa kamid a dabcan ragga uun hadda salafiyada waktigaa isaga soomaalida aada ugu magac bixiyey sheekh cabdiqaadir sheekh cabdiqaadir gacame ku magac dheer yahay waa wa wa waa la gaboobay oo xataa in odayaashka dilmaayo muxuu ahaa si fiican uma magac dhaway qara qaarkood calaa kulli xaal sheekh cabdiqaadir gacmey waxa weeye waa caalim la yaqaano oo beri jooga puntland jooga kaasaa kamid ahaa nin isaguna markii dambeeto kolka horeetana islaaxa ahaa kolkii dambeetana xagga salafiyada u leexday oo la yihahda sheekh cali warsame ayaa kamida ninkan kaleeto duqihee hadda muxuu ahaa shabaabka raacay ayaa kamid ah sheekh xasan sheekh xasan aways muxuu aha marka waa la fara badnaa raggaas hadda ragga aan muxuu ahaa soo dhufan karo raggaas ayaa kamid ahaa salafyadii ee markaas oo baxday dadka ugu weyn horta inay shabaabka iyo dadka soomaalida qaybo badan oo kamid a indhaheeda indhahooda ay u furaan si ay u fahmaan una qaataan manhajka islaamiga ahee saxiixa ah si ay u qaataan taasoo way xagga dacawiya midka kaleeto qaybaha nolosha oo dhan intii tabartoodu ay gaadho islaax way ka shaqaysay musaalaxooyin bay gashay oo kolkii burburka iyo dagaalka uu galay musaalaxooyin aada u badan oo dadka la heshiisiinhaya ayay gashay xagga siyaasada intii tabarteed ay tahay inkastoona iyadu iyadoo mutuhan siyaasa isu soo taagin laakiin haddana ummadda ayay ku dhex jirta oo shirarkii jabuuti iyo meel kasto iyo kuwii nairobi iyo meel kasta oo soomaaliya ay joogto islaax inay qayb ay ka qaadato dadka isu soo jiido oo ay muxuu ahaa ayay aada ayay ugu dadaashay xagga tacliinta waxa islaax waxay qaadatay waxay samaysay shabako aada u xoog badan oo tacliimiya oo madarasada halka laga bilaabo ilaa jaamaca gaadha oo waktigaas soomaalidu ayna kolkii horeeto hadda wax waliba ayuu faafay wakti aada loogu baahan yahay oo iyadoo ay saaxada keli ku ahayd ayaa xagga tacliintana aada iyo aad ayay u faafisay waxaa kaleeto ay samaysay mu'asasaad khayri ah oo kolkii ummadda dhibaata ay ku dhacdo dhaqaalahooda iyo dhibaatooyinka jooga iyo waxaasoo dhan aada iyo aada loogaga kaalmeeyo adduunka ayay calaaqo ka lahayd marka kawaaristu markay dhacdo robabka ha noqoto cudurro ha noqoto gaajo kasta ha noqoto mu'asasaadka khayriga ah ee ay la leedahay islaax ay calaaqada la leedahay ayaa kuwa ugu xoog roone ummadda badbaadin jiray ayaa muxuu ahaa ayaa kamid ahaa marka inahaasana hadda kasoo qaadi karaa waa gartay inkastoo sida aad sheegtay dhinaca samafalka waxbarashada adeegyada ijtimaaciga alislaax aada loogu yaqaano berihii ugu dambeeyey siyaasadana aad bay ugu firfircoonaayeen way ka hadlayeen xubnaha ka mida baarlamaanka ayay ku jiraan tartamada hogaanka waddanka ayay ka qayb galeen hadda tadawurkaa dhinaca siyaasiga ah ma wax ururka uu qors hore u qorsheeyeyba mise xaalaadka jira unbay la saan qaadayaan ururku ka fikra ahaan ka fikra ahaan waa urur dabcan sidaas islaamka aan u sheegay ugu dhaqmahaya oo siyaasadu ay xubinta asaasiga ay ka tahay marka min maalintii la asaasay islaax siyaasada way ku jirtay waraaqdii u horreysay ee islaax ay soo saartay ee adduunka lagu faafiyey wakti xaja ayay ahayd haadaa bayaanun linnaas adduunkoo dhanoo ogow annagu kuwaasaan nahay waxaanu isu taagnay islaamkana inaan faafino waddankanana aan ka xoreyno nidaamka baatilka aan ka xoreyno marka islaax dhalashadii iyada oo siyaasa ku dhawaaqaysa dhalatay gebigeedaba ee wax siyaasadu gadaa laga soo geliya maaha laakiin inaad siyaasada aada manhajkaaga ay ka mid noqoto iyo inaad doorato waktiga aada muxuu ahaa muhiimada ay isu taagi kartood ummadda aada xambaari karta hamigeeda waa kala laba waxay u baahan tahay si aad siyaasadii aada maxaa manhajkaagaba ka mid ahayd si aada u fuliso diyaar garow bay u baahan tahay xagga fikrada ha noqoto xagga dadka inta dacwadaba gaadha ha noqoto xagga dhaqaalaha ha noqoto xagga muxuu ahaa itifaaqi iyo muxuu ahaa midnimada ha noqoto marka islaax waxay sugaysaa iyadoo siyaasadii ku jirta in ay gaadho marxalo ay isu taagi karto maamulka waddanka inay ama qayb ka mid ah oo weyn ay ka noqoto oo fikradeeda ay ku faadiyso ama hadday awood ba u yeelan karto ilaan waa doorashe oo ummaddu ay iyada ay rabto wakti ay doorasho isu taagi karto oo ay tabara u leedahay inta un bay sugaysaa laakiin waxyaalaha hadda soo baxbaxay oo deg dega ah oo hadda ah muxuu ah murashax bay yeelatay islaax yeelatay waxaase umuuro deg deg iskaga dhashay ama cawaatif ama rabitaan muxuu ahaa uun qaybo khaasi ay iska lahaayeen ayay ahayd islaax siyaase caamahoy isu soo taagtay iyo qof mucayan ahoo madaxa oo ay soo rashaxday oo islaax ay heshiis ku tirtay ma imanin wixii ku yimid waa waa rabitaan qof ah ama dad yar oo la jira wey waa garta marka goormay diyaar noqonaysa alislaax horta waa wax gacanta ilaahay ku jira oo goorta awoodda aada helayso ee aada diyaar aada noqonaysaay xagga ilaahayna way ku xidhan tahay kolba intii camalihii aad dhiibtana way ku xidhan tahay laakiin taa waxaa qayb weyn ka ah kolkii ummadda soomaalidu ay gaadho oo leelo ummad soomaaliyahoo xor ah oo axsaab xorihii ay joogaan oo cod xor ah la dhiiban karo oo waddanka muxuu ahaa ay ka dhacdo deganaan iyo nabadgeliyo laanno siyaasada hadda soomaaliya lagu dhisahayaay ma noqon karto mid qori ku timid ma noqon karto ee soomaali saxana koox yar oo barlamaan ahoo qabaa'ilka iyo kaabaqabiilyaalku ay soo doorteen wax ay keeneenna siyaasada soomaalida iyo mustaqbalka soomaalida laguma dhisi karo markii soomaaliya ay noqoto dawlad xor ahoo run ah oo waddankeeda gacanta ku haysa oo shacbigeeda amar siin karta oo axsaabi ay dhalato oo xorriya ay timaado marka weeye marka ay islaax ay waddanka ama qeyb muhima maamulkiisa ka noqonaysa haddii ay tabar yeelato marka hadda waad la socotaa waxaa aada looga hadlaa firqooyin ama jamciyado yaryar oo ama alislaax ku jira ama meelo kaleba ka yimid magaca ugu badan ee hadda la xuso waa damul jadiid muxuu yahay damul jadiid damul jamiid jadiid waxaa weeye wuxuu ka dhashay niman walaalaha ahoo islaaxa ah oo dhalinyaro ahaa oo xarakada qeyb muhima muxuu ahaa ka ahaa oo xarakada qiyaadadeeda meel walba ka gaadhay markii dambeetana iyaga iyo qiyaadadii markaa joogtay khilaafuu ka dhex dhacay awoodna u yeelan waayey inay khilaafkii si sahlan ay u xaliyaan marka dhallinyaradaas oo shucuurtay in la dulmiyey amase rajooyinkii iyo aamaashii ay lahaayeen aan la taxqiiqinin oo iyagana dabcan deg deg uu ka iman karo siyaadadii markaa jirtayna ayna awood u yeelanay inay mushkilada xaliso nimankaas ayaa muxuu ahaa kolkaa waxay qaateen qaraar in ay xarakada ay ka tagaan ama qeyb kamidana laga saaray si kastaba ha noqoto laga saaray gar iyo gardarro marka raggaas dhalinyarada ee habkaa ahaa ee xarakada halkaa kaga jiray oo ay iskhilaafeen iyagii iyo qiyaadadii markaa joogtay tallaabadii ay qaadeen ayaa damul jadiid saasuu ahaa waa gartay way galgasheen nimankaas si aan qodobka ugu baxo in badan bay galgasheen waxyaalahay gocan hayeen in wax laga hagaajiyo way ku galgasheen camal badan bay dhiibeen in badan bay sabreen fi nihaaya waa lays afgaran waayey waayahay marka waxaan ku laabanayaa waan soo gebagabeynaya waraysiga arrintii salafiga marxalado kala duwan kadib jamciyatu takfiir oo hadda al-shabaab ay intooda badan ku arooraan halkeed u jeedaa jamciyatu takfiir iyo salafi raadkoodu maxay kula muuqataa hadda waaqaca jiraay salafiyadii la yaqiinay ee qiyaadaadkeeda la yaqiinay iyo shabaab isma haystaan weliba colaada uga adag labadooda ayay ka dhexaysaa salafiyadii qiyaadaadkeedii waxay u arkaan in dhalinyaradu ay yihiin ardo ku caasigaroobay xagga fikirka iyo xagga nidaamkaba marka saasay u arkaan dhalinyaraduna waxay u arkaan dhalinyarada kolkaan ujeedo shabaabkaan ujeedaa waxay u arkaan odayaalkii fikradan intee ta keenay odayaal ee khadkii iyo wixii laysku ogaa ka leexday oo adduun iyo madaxtinimo u leexday oo in laga faraxashaayo waajib ay tahay saasay u arkaan marka sidaas halkaasay kala taagan yihiin marka kolka qaarkoodna tadarufku wuxuu keenay weliba dhalinyarada ay qabaan culimadoodii inay gaalo u arkaan ilaa heerkaasay gaadheen marka heerkaasay gaadheen labadaas laba isu keeni karta maaha salafiyadii hore la yaqiinay iyo tantadeeta hadda jirta ee magacyada leh ama shabaab kale ama qaacidale ama saasi waa kale laba khad weeye laakiin halbaa in la sajilo meesha ku jirta kolkii gaf aad samaysto ilaahay wuu kugu cuquubeeyaa culimadii horeed ee salafiyada muxuu ahaa kolkii horeta maamuli jiray iyaga naftooda ayaa xaddu tadaruf mar gaadhay markii halkaa ay gaadheen waxaa ka dhashay tadarufkii ay iyagu gacanta ku hayeen mid ka sii tadarufsan muxuu muxuu ahaa kaa horay gaadheen waxay gaadheen inay faafiyaan iyagu sida ay wax u arkaan iyo khadkan ay wadaan ee ay tawxiidka ku magacaabeen mooye wixii waxaa khilaafsan ee caqiidadiisu inay faasid ay tahay waxaan iyaga ahayn caqiidadoodu inay faasid tahay halkaasay gaadheen hoos dhaliyey kuwa yidhaahda idinkana caqiidadiinu waa faasid haddana intooda aan aqaano oo muxuu ahaa waxgarad eh kulligood fartay dhexda ka cunayana waxay leeyihiin gefku annagu naga yimid annagaa marka horeeta degdegnay mar mar wal mar walba may ka go-nayd inay hub ka qaataan alitixaad mar mar dambay ku dhalatay kolka horeeto salafiyadii lagu yiqiinay salafiyadii kolka horeeto xagga siyaasada iyo dagaalka iyo dhinaca uma bajeedina waa salafiyadan jadiidka ah ayaa keentay dagaalkan kadeeto marka salafiyadii markaa soomaali markaa joogtay kolkii soomaaliya burburkeedu uu dhacay ee loo baahnaa dadka in laysu keeno ee mujtamaca meel laysugu keeno oo dagaalka la joojiyay leanna soomaaliya waxa burburiyey waa dagaal gardarro oo baatil oo labaatan sano oo hore ay kusoo jirtay ayaa soomaaliya burburisay marka waxay ummadda burburiyeen nafteeda aan isticmaalno wuxuu ahaa qalad aada ugu weyn buu ahaa salafiyadu qaladka ay gashayna sidaasuu ahaa hubkii ay qaadeen ay bari kula dagaalameen iyo kii ay qaadeen ee geda ay kula dagaalameen labadaa dagaal oo labaduba aan wax mubarira aan lahayn ee ijtihaad khaadi'a u ahaa ama shahawaatu nafsi ahaa waxaasaa wuxuu keenay ummadiina inuu kala burburiyo waxa hadda maanta laga cabaadahayana uu dhaliyo waxaasaa keenay marka salafiyadu khadka yani maaragtay salafiyada soomaaliga khad ugu weyn ee ay sameeyeen waxa weeye hubkii ay qaadeen ummadii oo burburaysa oo gaajiyo oon u dhimanaysa oo badda ku daadanaysa inay intay qori qaataan ay yidhahdeen qori baana wax ku muquuninaynaa oo masaakiintii kaa cararaysay qaybtooda iyaguna ka xasuuqaan wixii bari ka dhacay iyo wixii bada ka dhacay baduhuna ma maydhi karaan raggii waxaa sameeyeen inay ilaahay maanta u toobad keenaan hadda kadibna si fiican dadka usoo dhexgalaan oo dacwada saxa ay wax ka hogaamiyaan oo afkaarta ilaahay uu ku cuquubeeyey ee xagjirka ah ay ka de ay kasoo degaan taasaa maanta loo baahan yahay